أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أmا baعd casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda koowaad ee suuraة الxijri ka mid ah suuraة الxijri ayaa suuraddan lagu magacaabaa waa suura makiya qur-aankii hijrada ka hor soo degay waaye arkaanta iimaanka nubuwaadka iyo bacثiga iyo bad-u lkhalqi sida alla u abuuray koonkan yacnii awaa-ishiisa siduu kusoo bilowday maamulka koonka siduu alle u leeyahay keligiis waxyaabahaas oo dhan dhan ayay suuraddu ay ka warrameysaa waxaana looga magac daray qowluhu tacaala walaqad kadaba asxaabu اlxijri اlmursaliin meeshaas ayaa magaceedu uu yahay suwartan marka aliflaam raa ku bilowdana waa ka mid tahay qaala tacaala alla wuxuu yihi bismi illaahi الraxmaani الraxiimi alif laam ra tilka taadaas aayaatu lkitaabi kutubtii aayadihii aayadaheedii waaye wa qur'aanin iyo qur'aan waaye qur'aanka oo mubiinin wax caddaynaya tilka taadaas aayaatu lkitaabi kitaabkii aayadihiisii waaye alkitaab marka waa ismu jinsi haddeertaan waxaana laga wadaa kutubtii hore towreed iyo injiil wa qur-aaninna waa qur-aankii marka taadaas lagu yacni wax lagugu sheegayo ama adiga yacni kuwii kaa kutubtii kaa horreysood rumeyneysid iyo waa kutubtii kaa hore yacni adiga hortaa la soo dejiyey towreed iyo injiil iyo qur-aankan la akrinayo tafsiir sidaas waaye tilka taadaas aayaatulkitaabi kutubtii aayadahoodii waaye ilaa ismiga jinsi macno jamac unbuu leeyahay kutubtaana towreed iyo injiil iyo wixii kutubihii alla soo dejiyaa loo jeeda haddana waa qur-aanin gaar baa waxaa lagu cadfay marka kutubta alla soo dejiyada qur-aanku waa ka mid yahaye ee shanigiisa weyneyn la weyneynayo ayaa asa haddana si gaar ah maadaama iimaanka qur-aanka aan rumeyneynaa uu yahay iimaan mufasal ah kutubtii horena iimaan mujmal ah ayaa si gaara haddana marka qur-aankii loo xusay til ama waxaa kaloo la dhihi karaa tafsiir kale uu yahay tilka taadaasi aayaatlkitaabi kitaabkii la qoray maktuubka ahaa aayadihiisii waay wa qur'aanin iyo qur-aankii la jamciyey qur-aan marka yacni alkitaab bimacna almaktuubaan markaas ku macneyneynaa wlqur'aanu wlqur'aanu bimacna aljamci marka labada tilmaanna qur-aanka waa leeyahay qur-aanka waana la qoray waana la ururiyey labada tilmaan waa leeyahy marka alkitaabi iyo wa qur'aaninba marka qur-aanka unbaa laga hadlaa marka ayaa laba tilmaan loo kala yeelaa wa qur'aanin iyo qur'aan aayaadkiis waaye qur-aanka oo mubiinin wax caddaynayo xaq iyo baatilki xalaash iyo xaaraanti waxyaabaha dhan caddaynayo rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin rubamaa waxaa badan yawaddu aladiina kuwii inay jeclaysanayaan oy jeclaadeen kafaruu kufriyey low kaanuu kownahum ahaanshahooda muslimiina muslimiin ay ahaadaan ahaanshadooda muslimiin ay ahaadaan inay tamaninayaan oy aada u jeclaysanayaan markay aakhiro tagaana badan xarafkan marka rubamaa qiraa'a ahaan laba qiraa'a ayaa ku jirta oo bacda in la shido iyo in la fududeeyo rubamaa yawaddu ladiina iyo rubamaa yawaddu ladiina labadana waa laba luqataani fii ruba laba luqoo ruba ku jirta waay rubamaa iyo rubamaa labadaba ruba macno ahaanteedana de iyadu waa xaraf jer macnaheeduna taqliil iyo takhiir inay keento yaa yaa yacni aimatu yacni xuruufulmacaaniga iyo marka ay ka hadlaayaan aimada waxay u badan yihiin marka ruba tufiidu taqliila watakiira macna ahaan taqliil iyo takiir halkan marka yay ku badan tahay marka la yidhaha sideedaba ruba taqliilkaa badan ilaa culammada qaar takhiirka qaar diidayaaba jira maba macnaheedu takhiir maba ahanba dhahay oo takhiirka kamta khabariyada dhisaa keentay dhaheen ruba iyada waxayba gaar u tahay taqliil laakiin shawaahidda carabta iyo xataa aayaddan marka la fiiriyey waxay tusayaan ruba inay macna takhiirna ku timaado badin aayaddanna macnaheedu takhiirkaa loo jeedaa ya- yaraan ma ah waa badnaan waayo gaaladu inta ay tamaninayaan inay muslimiin noqdaan waa badane wax badan waay ah, yani wax yar maaha marka macnaha marka takhiirka in lagu wado oo kamta khabariyada marka sida ay takhiir u faa'iideysataan rubana inay u faa'iideyneyso mabxadka labaadoo ku jira waxay tahay ruba maa ruba haddii maa lala xiriiriyo maadaani maxay noqonaysaa bacdi ahlilcilmi waxay dhaheen ruba waxaa lagu yaqaana inay asmaada gasho hadda waxaa la rabaa yawaddu oo ficila inuu ka daba maro maadan waxay u diyaarineen marka rubada inay ficil gasho ay u diyaarineen oo aynan asal u lahayn walidaalika marka waxay leeyihiin maadan haadihi tusamaa muhayi'a ayaa la yidhaahdaa muhayi'a tuhayi'u ruba lidukhuuliha fi lficli rubay waxay u diyaarineen musawiq camal ay ay ayay u tahay waxay waxay u ogolaanaysaa ama ay yacni u cunansiinaysaa ficil inay ru- rubo u ka daba maro ile ruba ficil laguma aqoonin inuu ka daba maree ayb bacdi culamaana waxay dhahaan maadaani waa kaafa rubadii bay camal tiraysaa wixii lagu aqoon jiray kaafa waay sida ina iyo eh, ina iyo anna iyo ay maa u gasho maadaasna kaafa takuful camal la dhaho ayaa maadaanina sidaas waa tahayna waa la yidhi ama muhayi-a dhe ama kaafa dhe hal meel unbay taas u wada socotaa waan hal macno oo maadaan marka hal icraaboo maadaan eh, ay leedahay marka haddii sidaa loo macneeyo maada laga dhiga kaafo macnaheedu waxaad iska leedahay rubamaa waxaa badan yowadu ladiina wadda aladiina kuwii inay jeclaysteen oy tamaniyeen ile rubada iyadu haddana waxaa kaley leedahayba eh, wاlgaalibu wuquucu اlficli اladii yaqacu bacdaha an yakuuna maadiyan ficilka rubada gadaasheeda dhaco hadday maa intay gasho ficil ou imaado ficilkaasi macno ahaantiisu waa macno maadiyo wataa maadigaas marka hadda yawaduna waa ficil mudaaric maadi unbaa laga macnaynaa lanna waaba dhaceetan xaqiiq ahaan maadaama aakhiro wax imaanayo wax dhacayoo kale ayuu la mid yahay xagga yacni eh, hubaalka marka rubamaa waxaa badan yawaddu ladiina kuwii inay jeclaysteenaa badan ayb kafaruu kufriyey maxay jeclaysteen marka low kaanuu kownahum ahaanshadooda muslimiina ay ahaadaan ay jeclaysteen taasaa badan inay muslimiin inay ahaadaan ay jeclaysanayaan lowdaasna ogow markaas waxaan ka dhignay masderiye qole diidan waa jirtaa laakiin masderiyada waa fiican tahay in lagu wado ee waana soo marnay suurat lbaqarana waa kusoo marnay yowadu ladiina ka meeshii marka yacni aayaddii walatajidanahum axrasa nnaasi calaa xayaati yowadu axaduhum low yucamaru alfa sanatin ay tacmiira alfi alfi sanatin marka low kaanuu ay kownahum lowda xarfu masderaan ka dhigaynaa ficilka ka dambeeya iyo iyadana masderaan ka dhalaalinaynaa masderkaasna fii maxali nasbin mafcuulka yowadu waay ayb taas waa wej waay wejka labaad in maada laga dhiga nakira mawsuufa laga dhiga nakira mawsuufa laga dhiga oo macnuhu markaas uu noqdo ruba rubamaa ruba shay-in shay badana yacni shay baa badan shay ayaa badan ayb oo nakirada marka shaygaas oo yowadu ladiina aada jumladaa marka ka dhigto aada ka sifeyso ruba shay-in shay badanaa shayga oo yawaddu ladiina yawadduhu ou jeclaysanayo kaasoo yawadduhu ou jeclaysanayo aladiina kuwii kafaruu kufriyey waxa ay jeclaysanayaan badanaa kuwa kufriyey muxuu yahay kaas marka wahuwa alislaamu ayaad leedahay marka waa islaamkii low kaanuu lowda markaa shardiyaad ka dhiganaysa xarfu imtinaacaad ka dhigaysa aad ka shardiyaad ka dhigaysaa ujeedaa oo macnuhu marka low kaanuu hadday ahaan lahaayeen muslimiina muslimiin hadday ahaan lahaayeen lasuruu bihi waa lagu farxad geli lahaay marka low haddii kaanuu ay ahaa lahaayeen muslimiina muslimiin lasuruu bihi waa lagu farxad geli lahaay marka maadii nakira mawsuufaad ka dhigtay iyo waduladiina waa ka sifaysay caa-idka waa soo qadartay oo marka yani waxaan ujeedaa raabiday ilay u baahan tahay ee yawadduhu ladiina kafaruu aad ka dhi aad usoo qadartay low kaanuu muslimiina hadday ahaan lahaayeenna lasuruu bihi waaba lagu farxad geli lahay labadaasba waa bannaan tahay wejka horaase fudud haddii marka la yani fudaydka xaggiisa laga fiiriyo gaaladii marka shanigooda aakhiro wuxuu iska noqon doonaa un allow yaa muslimiin idinka dhigo maxaad yacni saan u yeesheen m shallay iyo qoomamo ayaa shanigooda uu noqona ayb marka taas marka waxay tahay macnaheedu intaynan goortaas intaan la gaarin qofku inuu hawadiisa ou xukumo oo uu ilaahay subxaanahu watacaala wixii uu u abuuray inuu ku dadaalo yaa laga rabaa w ayb nin marka dadkii ka mid ahaa baadiyoobay oo ridoobay oo diinkii ka tegay oo nasaarada inta haleelay imaamu dahabi tarjamadiisa siyarka uu ku soo qaato waxaa jiray noqday yacni aadna qur-aanka u yaqaanay oo qaari ahaayo muqri weliba ahaa aad qiraa'aadka iyo qur-aanka u yaqaanay towfiiq xumaa ku dhacday lidasiisatin kaanat fii qalbihi dabcan waxun qalbiga dasiisay wax ku jiray ninkii marka iyo xuquuq iyo dhibaato un ou geystay wax ka ratibmay iyo habaar ka ratibmay yaa wuxuu markaa sababay ninkaasi inuu gaaladii intuu haleelo nasaaradii ou nasraani noqdo oo uu diintii ka ridoobo mar danbaa marka la arkay waxaa la yidhi war qur-aankii aada taqaanay ka waran maxaad ka xasuusataa maxaa kuugu baaqi ahaa la yidhi qur-aanka qur-aankii ilaadow qur-aanka u yaqaanay markaasuu yidhi keliya waxaan xasuustaa rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin taasaa ku hartay xujo inay ku noqoto ilaahan ka magangalna qaatomo xumada iyo si xun markaas yani inaan u aakhirsano ayb darhum iskaga tag dar ka tag nebiyow hum gaalada ka tag kuwan kufriyey iskaga tag ya'kuluu ha cuneen wayatamatacuu ha raaxaysteen wayulhihim ha mashquuliyo alamalu yididiilada beenta ah ha mashquuliso oo ha ku mashquulaan fa sawfa mar dambe yaclamuuna garan doonaan arrintaa caaqibadeede dar ka tag nebi moxamedow hum aladiina kafaruu kuwan kufriyey iskaga tag ya'kuluu ha cuneen fi dunyaa addunyada dhexdeeda ha ku cuneen wayatamatacuu ha iska ha raaxaysteen min ladaatihim ha ku raaxaysteen yacni macaansigooda iyo waxyaabaha markaa yacni ay ku macaansanayaan ha iskaga raaxaysteen ayb ay fii ladaatiha adduunyada macaansigeeda ha iskaga raaxaysteen ayb wayulhihim ha shuqliyo alamalu yididiilada ha shuqliso ayb inay rajayn iyo yididiilo ay ku qabaan adduunyo un muddo dheeraad noolaanaysaan iyo waxaa inay qalbigooda iskugu sheekaynayaan arrintaa iyadaa ha iskaga mashquuleen faraha ka qaad fa sawfa jeer dambe mar dambe ayay yaclamuuna garan doonaane waciid baa meeshaas ku jira marka marka waxaa mufasiriinta qaar ay dhaheen innamaa xaduhum macnaha aayadda iyagoo macnaynayo innamaa xaduhum dheeftooda nasiibkooda xadu lbahaa-imi xoolaha nasiibkoodao kala wa min alakli cunis wاtamatuci bilxayaati nolol la yskaga raaxaysto iyo wاlamali fii taxsiilihaa adduunye xasili keliya un in himiladu iyo yididiiladu ay noqoto huwa aladii yulhiihim waa kan mashquulinayo wاlamalu fii taxsiilihaa adduunye xasilinteed cunto iyo raaxo xasilinteed huwa ladii yulhiih huwa aladii yulhiihim waa kan mashquulinayo can iliimaani billaahi warasuulihi ka mashquulinayo aleh rasuul inay rumeeyaan xaqiiqduna waa saas yani in badan oo gaalada weliba galbeedka waxa ka mashquulinaa alleh rasuul inay rumeeyaan wax kale ma aha labadaas ilaahay sheegay say kusoo xasili lahayn waxay cunaan cunto cunno cabid iyo raaxo yani qofkaani inuu yacni bishiisa fasaxa ama waqtigiisa fasaxa meel xeeba inuu tago iska raaxaysto shahawaadkiisa iska guto aniga haddaan shaqo helaayo shahawaadkaygiina ay ii furan yihiin maxaa iga maqan uu ku leeyahay nacam walidaalika waxaa dhacayso shahwadaas xasilinteeda say ugu mashquulsan yihiin wakti oo wacdi ku dhegaysta maba lehba markaad ku soo qaadoo tiraa wax yar ayaan rabaa inaan kula sheekaysto on kaala hadlo maxaa lagu abuuray iyo diin iyo ilaahay xaggiisa iyo ma ku dhegaysan karo oo ma ku dhegaysan karo ama wuxuu ku mashquulsan yahay music dhegaysigeed oo iskaga mashquulinayo waxaan ama wuxuu ku mashquulsan yahay wax raadin adduunye raadin iyo orod buu ku jiraa noloshii marka waa la qeybiyey waqti oo wax cunaayo waqti wax cabaayo waqti muusig ou ku jiro waqti fasax ou ku maqan yahay waqti jiim ou ku jiro waxaasoo dhan marka haddaad fiiriso taxsiil oo adunyawi bis waay nacam wuxuu ka mashquulayaa marka iimaankii alle rasuul ou rumaynahay waxaas uga mashquulsan yahay aayadduna siday tilmaamayso taas waay wainamaa xaduhum xadu اlbahaa'imi min alakli waاltamatuci biاlxayaة wاlamalu fi taxsiiliha huwa aladii yulhiihim waa kan ka mashquulinayo can اliimaani biاllahi warasuulihi wahadihi tan ishaaratun ayaa ku jirta tilmaan ilaa ana taladuda raaxaysiga watanacuma nicmaysiga waadama wacadama اlisticdaadi lilmowt iyo inaan geeri loo diyaargaroobin wataahuba lahu wata'ahubi lahu wacadama ta'ahubi lahu geeri inaan loo diyaargaroobin laysa min akhlaaqi man yatlubu الnajaata min cadaab illahi fi اlaakhira qofka dalbayo rabo inuu aakhiro cadaabka alle ka badbaado shanigiisu maaha waxaas lasoo sheegay inaan mowd la xasuusanin waxa ka dambeeya loo diyaargaroobin adduunyo keliya un lagu raaxaysto lagu nicmaysto iyado keliya laga fekero qof aakhiro inuu badbaado rabo dariiqiisa kaas ma aha manaa macna alaaya marka sidaasay culimadu ay ka fahmeen fa sawfa mar dambe ayay yaclamuuna ay garan doonaan arrintaa caaqibadeeda wamaa ahlaknaa min qaryati ilaa walahaa kitaabu macluum dadkana maanta un intaasa hadda lagu tarbiyeeya haddaan intaas helaayo xaggee u socda ayuu ku leeyahay aniga naam rootigeyga haddaan helaayo gurigeygana nabad ku haysto maxaa rabtaa ayuu ku leeyahy adiga maxaa kaa maqan naam marka iimaankii aawe tawxiidkii aawe waxa adiga lagu abuuray aawe adduunyadan haddaad xataa cabsi ku noolaato wax yarba waayba adduunyada dhanba naam waa yar tahay walidaalika xataa cabsida waxa layskaga bi'iyo towxiidka wax ka weyn oo qofka walwal iyo walbahaar ou uga ba-o ma jiro aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun walidaalika qofka markuu murugoodo ducaau lkarbi oo dhan waa towxiid alimaam ibn اlqayim fi lfawaa'id saasuu leeyahay laa ilaha illa اllah alcaظiim اlxaliim laa ilaha illa اllah rabu اlcarshi اlcaظiim laa ilaha illa اllah rabu الsamaawaati warabu اlardi rabu اlcarshi اlkariim kulli towxiid laa ilaha illa اllahu laa ilaha illa allahu yaa ku jirta ducaa ducooyinka qofka markuu murugoodo ou akhrinayo ilaahay murugta uga qaado kulluhaa towxiid marka meeshii nabadgelyada iyo dumaniinada laga raadi lahay haddii adaad ka cararto ood isku qanciso adduunyo dhaldhalaal laba beri iyo maalin iyo wax lamida ah isku qanciso taana ka tagto qofkaas qof maqruur ahoo dagan waay wamaa ahlaknaa min qaryati ilaa walahaa kitaabu macluum wamaa ahlaknaa ma halaagin min qaryatin ay qaryatan ahla qaryatin qarya dadkeed ma aanan halaagin ilaa walxaal waxaan halaagnay lahaa oo u sugnaaday qaryadaasi dadka qaryadaa dadka deganee la halaagay kitaabun oo u sugnaaday kitaab kitaabka oo macluumun la garanayo la yaqaano oo u sugnaaday maa tasbiqu ma dhaqayso ma hormarayso min ummatin ay ummatun ummad ma hormarto ajalahaa waqtigeeda kama hormarto wamaa yasta'khiruuna ma dib maraayaan ay canhu can ajalihaa waqtigeeda ka dib mari maayaan ummaduhu marka ilaahay halaagayana waqtigoodu marku soo go-o uu soo dhammaado unbaa ilaahay halaagaya mana ka dib maraayaan mana ka hormarayaan wamaa ahlaknaa ma halaagin min qaryatin ay ahla qaryatin ma anaan halaagin qaryo dadkeed ilaa walxaal baan halaagnay lahaa qaryada oo u sugnaaday qaryadaa dadkooda kitaabun ay leeyihiin wax la ku la qoray maktuub shay la qoray kaas oo macluumun la yaqaano kaas marka la qoray waa maxayna alajalu waa waqtiga aladii kutiba fi lowx اlmaxfuud waa waqtigii lowxulmaxfuudka lagu qoray oo ay ummaddaasi baaba-eysay ummad ma halaagno ilaa waxay leedahay ajal qoran oo oo la yaqaano ilaahay agtiisa laga garanayo maa tasbiqu ma ka hormarayso min ummatin ay ummatun ummadu ummad kama hormarto ajalahaa waqtigeeda kama hormarto wax kasta haddii la keeno ummad waqtigeeda kama hormarto ma ka hormarayso minta marka icraab ahaan waa zaa'ida waay maadaama nakira ay ka danbeyso siyaaqu nafyina ay dhacday maa tasbiqu ma dhaqayso ma hormarayso min ummatin ay ummatun ummad ma hormarayso ajalaha ka hormari mayso waqtigeeda wamaa yastaakhiruuna mana dib marayaano waqtigii ilaahay u qabtay mowdkooda ka dib mari maayaan mana ka hormarayaan marka tasliyana waa ku jirtaayo rasuulkii iyo waxaa la leeyahay kuwaani waqtigooda marku galo waan ayaan halaagaynaa adiga howl kuu taalla maahan taas waxaad ku sabartaa inaynan ayagu dhimanaynin waqtigooda ka hor iyaguna ma ismasoo ma ka soo hormari karaan mana ka gadaal mari karaan ayb wa qaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuhaa hoy aladii kii nuzila lasoo daadejiyey calayhi isaga korkiisa addikru qur-aanka lagu soo dejiyeyow kan qur-aanka korkiisa lagu soo dejiyeyow innaka adiga lamajnuunun baa tahay ku waalan yani mid waalan baad tahay low maa ta'tiinaa hallaa ta'tiinaa maad noola timaadid bilmalaa'ikati malaa'ig maad noola kaalaydi in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheega haddaad ka mid tahay maa nunazilu ma soo daadejinayno almalaa'ikata malaa'igta ma soo dejinno ilaa bilxaqi ilaa bilcadaabi cadaab un baan la soo dejinnaa malaa'igta wamaa kaanuu ma aynan ahan ahayn idan goortaa mundariina kuwa loo koranayo maahan ayagu markaas kuwa loo koranayana ma ahayn dadka kuwa malaa'igta marka cadaabka ay ula soo degayso wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuhaa hoy aladii kii nuzila lasoo daadejiyey calayhi asaga korkiisa addikru lagu soo dejiyey maxay u leey qur-aan may rumaysan yihiin maxay u dhahayaan war midkaagan qur-aanka lagu soo dejiyo ma qur-aanay markaas rumaysan yihiinna maya wahada hada calaa sabiili اlاstihzaa waa jees jeesay ka wadaan laa annahum yu'minuuna bilqur'aan maaha inay qur-aanka rumaysan yihiin war midkaagan qur-aanka lagu soo dejiyo kibir iyo jees jeesay ka tahay maaha inay qur-aankii rumaysan yihiin marka mararka qaar qofka waxaad sheeganayso kugula khidaaba isagoonba rumaysnaynba nacam oo adiga kugu cayaarayo kugu jees jeesayo innaka adiga lamajnuunun baa tahay ku waalanay dheheen muxuu ku waalan yahay marka ey lamajnuunun ba ayaa tahay ey fii ducaa'ika iyaanaa yeerista aada annaga noogu yeeraysid ilaa an natabicaka inaan ku raacno wa nadara aalihatana macbuudiyaalkeennana aan ka tagno yacni wixii annaga kilkilaha noogu jiray oo aan dhabarka noo saarnaayo oon aaminsanayn oo aan aaminsanayn oon rumaysnayn oo ilaahyadii tirada badnaa inaan ka tagno oon adiga ku rumayno saasaad ku waalan tahay inaad arrintaa raadinaysa baad ku waalan tahay ayay leeyihiin weligaa marka qofka cadowgaa haddaad haddaad hubto ood og tahay demdem iyo been inuu ku socdo weligaa mabda-aga lagama taga marka beenta haddii lagu celceliyo lagu celceliyo iyagu qaacidadooda waxay tahay beenta ku celceli ku celceli runay u ekaanaysaa weligaa ha rumaysanin waayo haddii kufaaru quraysh nebi moxamedoo ay yaqaanaan sal l l salam yacni caafimaad inuu qabay qof wanaagsan inuu ahaa ammaano lahaa taariikh fiican dhexdooda ku lahaa markuu ula yimid war rabbigii idin abuuray keliya caabuda aniga igu raaca arrintaas dhagxaantan idinka aada qoraysaan ma astaahisho cibaado waa waalan tahay dhehen marka haddii waali la miisaamayo ama waali haddii wax lagu tilmaamayo yaa waalan marka qofka la yidhi war adiga axadkii ku abuuray keligiis caabud iyo qof dhahaya maya waxaan aniga gacanteyda ku sameeyaan caabudaha oo aniga difaac iga rabo ilaalin iga rabo xifdin iga rabo marka aada wax adiga aada ilaalin kaa rabo oo difaac kaa rabo oo aada dhib iyo dheef haddaad ka tagto waxba aan ku yeelaynin haddaad caabuddo aan aa- waxba ku siinayni ilaa adduunya aakhiro ma lehe qofka waxaas ku nadnaadaya oo ku dheggan oo haddana inuu fayooyahay isku haysto qofkii towxiidka sheegayana qof waal- waalli ku tuuraayo de waxaa waaye marka eh, eh, waa cudur asaga oo qabow dad ku tuurayo ramatni waa min baabi ramatni bidaa'ihaa fansallat cudurkii ay qabtay igu tuurtay waa iiga siibatay wax cudurkaasna ma ma raacayo cidna mara nebi- iska daa daa wax kale nebiyullaahi moxamed sal ll l slam waxay leeyihiin waali inay ku tuuraanay rabaan oo ay yihaahdaan waa waalan yahay qur-aankan qur-aankaanuna la yimid waxa uu la imaanayana aniga i caabuda maaha sidaan rabaan idinka yeelaa maaha ilaahay caabuda waayo kulligeen aan ilaahay addoommo u noqon ayb marka mabaadida mararka qaar zaczacaa layska geliyaa boqolaal idaacad inta la samaysay boqolaal warbaahin ayaa wax aan jirin laga laga daayaa waxaas marka hadday ku saameeyaan oo aada istiraa war waxaan la sheegaa amayba wax ka jiraan iyo aa istiraahdid sida adiga lagaa rabo waayo waxa lacagtaas iyo qarashkaas iyo waqtigaa loo bixinayo waa intaas waxyaabahaas marka inaad ka qofka ka go-i karana waa qofka qur-aanka macaanidiisa inta dhuuxo akhriyo qur-aanka mar walba ku tadaburo oo axaadiidta nebiga akhriyo waxyaabahaas ma ma lagu siri karo waqaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuhaa hoy aladii kii nuzila las- lagu soo daadejiyey caleyhi isaga korkiisa addikru lagu soo dejiyey qur-aanka dikriga calaa sabiili listiizaa ay u leeyihiin ma rumaysna innaka adiga lamajnuunun baa tahay bay dhaheen ku waalan low maa ta'tiinaa hallaa ta'tiinaa maa noola timaadid bilmalaa'ikati malaa'ig maad noola kaalaydid lowda hadday ka daba dhacda maa macnaheedu waa taxdiid low maa waa taxdiid ay hallaa ta'tiinaa bilmalaa'ikati malaa'ig maa noo keentid ee malaa'ig ma keensan karaa rasuulkii sal ll slam maya waxaa kii yidhi marka hal kuntu ilaa basharan rasuulan intay wax badan weydiiyeen weydiiye markii dambe waa kii yidhi marka hal kuntu ilaa basharan rasuula waxaan adi weydiiye anigu bashar oo ilaahay soo diray maahane wax kale maan ahay lama imaan karo suuratu ibraahimna waa ku soo marnay qaalat lahum rusuluhum in naxnu ilaa basharu midlukum walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaadih wamaa kaana lanaa an naأtiyakum bisulطaanin ila biidni اllahi suuratu huudna waa ku soo marnay markay yidhaahdeen qaaluu yaa nuuxu qad jaadaltanaa faakharta jidaalanaa faatinaa bima tacidunaa in kunta min aلsaadiqiin wuxuu yihi qaala inamaa yaأtiikum bihi illaahu in shaaa wamaa antum bimucjiziin ilaaha haddou raba idinla imaan karo ani idinlama imaan karo في sورة الأنcاamna mxaan kusoo marnay qul low أna cindii ma تstacjiluuna bihi laqudya الأmru beynii وbeynكم wاllahu أclamu bالظaalimiin ayb marka wax aynan rusushu awoodin ay weydiinayaan wixii ay awoodeenoo inay xaqii bayaaniyaanna ma rabaan waa waalantihiin bayayay ku dhahayaan low maa ta'tiinaa hallaa ta'tiinaa maad noola ka maad noola timaadid bilmalaa'ikati malaa'igta in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa run sheegayo maa nunazilu alla wuxuu leeyahay maa nunazilu lmalaa'ikata malaa'igta ma soo dejinayno ilaa bilxaqi un baan la soo dejinaa ahlu kuufa waxay akhriyaan marka shucba can caasim laga reebo saa markaan leenahay xamseiyo kisaa-i xafse can caasim waxay akhriyeen laba nuun maa nunazilu اlmalaa'ikata almalaa'ikatana waa kor dhigeen calaa annaha mafcuulu bihi inay tahay shucba isaga wuxuu akhriyey bitaa'i wa damihaa wa fatxi zaayi ayb iyo zaayidoo la kor dhigo maa wa malaa'igta almalaa'ikatuna waa rafciye maa tunazalu اlmalaa'ikatu ilaa bilxaqi maa tunazalu lama soo dejinayo almalaa'ikatu lama soo dejiyo shucba keligiina sidaasuu akhriyey inta kalena waxay akhriyeen bitaa'i iyo wafa wafatxihaa ta ay akhriyeen taada la kor dhigo iyo zaayda oo la kor dhigo maa tanazalu lmalaa'ikatu marka maa tanazalu lmalaa'ikatu marka la yihaahdana malaa'igtu ma soo degeyso iyaga marka almalaa'ikatu waa faacila markaas maa nunazilu ma soo daadejinayno almalaa'ikata malaa'igta ma soo dejinno ilaa bilxaqi baan la soo dejinnaa xaalay xaq ku dheehan yihiin xaqaasna waa maxay cadaabkii ilaa cadaabku waa xaq oo dadkan ilaahay beeniyey xujada ku oogantay in cadaabka alla u yimaado xaq waaye wamaa kaanuu ma aynan ahaanin idan goortaa munda marka cadaabka malaa'igtu soo degto cadaabku la timaado mundariina kuwa loo suganaya ma ahaanin markaa inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun inaa anagu naxnu annagaa nazalnaa soo daadejinnay addikra dikriga qur-aanka annagaa soo dejinnay wainaa anaguna laxaafiduuna kuwii ilaalinayaan nahay lahu isaga lidikri dikrigaa kuwii ilaalinayaan nahay xasanulbasri aayaddan wuxuu yidhi xifduhu biibqaa'i shariicatihi ilaa yowmi alqiyaamati xifdinta ilaahay qur-aanka ilaalinaa waxay tahay shariicadiisu inay baaqi tahay ilaa qiyaamaha agteeda ay baaqi noqonayso shariicadiisa mar haddii la yidhaahdana de waxaa waaye qur-aankii iyo macaanidiisii labadaba ayb qur-aanka marka ujeedka de ilaahay kutubta muxuu usoo dejiyaa in lagu tadaburo lagu camal falo kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi aayaadka in lagu tadabburo tadabburkana waxaa ka horeeya macaanidiisa in la fahmo horta aayadihii inaad aragto macaanideeda macnaheeda fahamto uma markaasaa inaad tadabburtay ay kuu suurogelayi waxaa kaloo loogu taa qur- kutubta alla uu usoo dejiyey in lagu camal falo وإd أخdnaa مiثاaqكم ورفعnaa فوqكm الطuura خdوu maa آaتaynaaكم بquwaة واذkuruu maa فيihi واذkuruu maa فيihi ku camal fala waay qurdubi sidaan kusoo marnay suuraة الbaqرة tafsiirkeeda aayaddaas marka meesha waxaan kala jeedaa qur'aanka lafdigiisa waa maxfuud waa la ilaaliyey macnaha iyo muraadka ilaahay aayadda uu ka leeyahay oo saxan sida saxda muraadka alle aayadda uu ka leeyahan ujeedaa muraadka alle oo aayadda uu ka uu ka rabo in laga fahmo uu ka rabana ilaahay waa xifdiyeyoo waa ilaaliyeyoo qofkii rabo oo raadiyo waa heli karaa maanta mar haddii qur-aanka ulajeedada loo soo dejiyey tadabbur iyo ku camalfal tadabbur iyo ku camalfal mar haddii uu yahay oo qur-aanku ilaahay uu sidaa usoo dejiyey suurtagal maaha sunnadii fasiraysay inay maxfuud ahaa weysa marka ile ilaahay kitaabka wuxuu usoo dejiyaa in lagu camal falo see loogu camal falaa nebigii ku camal falay haddii sunnadiisuna maxfuud aysan noqonin maba see loogu camal fali karaa yani walidaalika marka qur-aankiina waa la xifdiyey wixii qur-aanka lagu fahmi lahaana waa la ilaaliyey oo ilaahay maxfuud buu ka dhigay inaa nanu inaa anagu naxnu anaga nazalnaa waxaanu soo daadejinnay adikra qur-aankii baan soo dejinnay wa inaa anaguna laxaafiduuna lahu kuwii ilaalinayaan nahay qur-aanka dadka qaar marka qur-aankii waa maxfuud ay dhahayaan sunno nebi laakiin ma jirto maxfuudna maaha sunnada nebiga saa darteed sunnada waa ka tegaynaa bay leeyihin kuwaana marka inay imaanayaan rasuulka wou sheegay yaanan arkin buu yidhi axad sariirtiisa ku dangiigo oo iska dheragsan yo-tiihi lamru min amrii amar amarkayga ka midaa u imaanaya sunnadii nebigaa u imaanayso yaquulu markaasu wuxuu dhahayaa laa maya ma qaadanayno maa wajadnaahu fii kitaabi illaahi akhadnaah wixii aan kitaabka ilaahay ku aragna waa qaadanaynaa wamaa laa wixii aanan ku arkin qur-aankana taraknaahu waa iskaga tegaynaa sunna ma rabna iyo xadiid kuwaa marka nebigaaba sidaa ugaga digay marar badanna waa ka ilaa maantana qur-aanku sidaasoo maxfuud u yahay waa ilaalsan yahay see lagu xifdiyey qur-aanka lagu ilaaliyey qorid keliya maa lagu ilaaliyey maya sideeda xifdinta shay in la xifdiyo qorid keliya laguma xifdiyo waxa qoriddu waa usluub wax lagu kaydsado wax laguna xifdisto qoridda wixii in la xifdisan yahay oo qofba qofka kale uu ka maqlo la xifdiyo oo la daneeyo laysku akriyo taana waa lagu ilaalin karaa walidaalika qur-aanka sida ilaahay ku xifdiyey xilligii nebigu uu noolaa iyo xataa waqtiyadii ka dambeysay waxaa badnayd xifdu suduur qalbiga in lagu haayo la xifdisan yahay taasaa badnaa jirta walidaalika innaga lafteenna waxaan soo gaarnay waxa dhanba inay yihiin qur-aanka dhanba sida lagu xifdiyo inay tahay in musxafka isticmaalkiis waa yaraa jiri dadka waaweyn waa ogyihiin isticmaalka masaaxifta waaba yaraayeen dugsiga dhanba waxaa laga yaabaa musxafba inuusan oolin loox qab iyo macallin yeerinaayo arday yeersanayo iyo subac ma qur-aankii marka keliya marka haddii la yidhaahdo waxa haddaan la la qorin shaygaasi wa waa laga been abuuro karaa sax ma ahan yacni kaabiran can kaabir jiilan bacda jiil baa saas lagu hayay ibnu khalduun wuxuu yidhaahdaa dhaqanka muslimiinta meel walboy joogaan wuxuu ahaa qur-aanka in la xifdiyo oo ilmaha yaryarkaa ilmaha ilmuhu markay yaryaryihiin waxa ugu horeeya oo la baro inuu ahaa qur-aanka in la xifdisiyo dhaqan wuxuu ahaa marka muslimiintu ay lahaa jireen dadkii taariikhda iyo raxaaliintana way sheegeen arrintaas nacam arrintaas marka maanta waxaad moodaa xoogaa inay sii yaraanayso waxa ciriiriga gelinayana waxa ay tahay iskoolada iyo xanaanooyinka nacam xanaanooyinka waa xun yihiin inaan leeyahay ma aha xanaanooy xanaanadu dhinacna waa ka fiican tahay laakiin waktigii ilmaha yaryar ay qur-aanka xifdi lahaayeen ayaa badanaa xanaano la geeyaa lix jir shan jir xanaanaa xanaana loo dira halkaasaa baabuur usoo istaagaa subaxdii laga qaadaa xanaanana qur-aan laguma xifdiyo dugsi unbaa qur-aan lagu xifdiyaa dugsiga haddii marka dugsigii ilmihii aan laga waktigii wakti ahaa laga ilaaliyo oo xanaanadii markuu ka baxana iskool hore looga daro la geeyo ama machad haddaan rabto geey waa qofka cunugaasi qur-aanka xifdintiis waa ku adkaanay ilmaha marka marka uga horeyso qur-aanka in la baro walidaalika gaaladu marka waxyaabaha ay la dagaalamaan ay ka mid tahay waxyaabaha dugsiyada qur-aankana dhibaatada ka timaadaa iyo haddaad maqasho nin waxaas daldalaayo waa nin muslimiinta inuu kadabkooda gooyo rabo waayo dugsigu meesha ugu horeyso khayrku ka imaado haddii dugsi wax xun lagu sameeyo waxaas de wax arrin oo waxaaway aaxaad oo farac hal hal shay iska ah laakiin sideedaba dugsigaa dhibka ka imaadaa acdaada islaamka kuwa ugu daran meelahay maraan waay waddankan hadda turkiga qaanuunkiisu ama yacni qawaa yacni waa waxaa qaanuun looga dhigay ilmaha labaiyo toban sano cunug aan gaarin qur-aan inaan la barin waxaan waxaan ujeedaa cunug labaiyo toban sano ka yar inaan qur-aan la bari karin cunug haddii labaiyo toban sano qur-aan aan lagu barin labaiyo toban sano nin ka weyn oo iskoolkiina cariiri ku haayo qur-aan yaa la baran oo cad soomaha marka taas taasaa marka la geliyey dugsiyada qur-aanka marka waxaan ogsoonahay hay-adaha qaarkood waxay isku howlaan dugsiyada inay tiriyaan dugsiyada qur-aanka inay xisaabaan qaar weliba waxaan ognahay gobollada iyo degmooyinka qaar qaabka loo tirinayaa waxay tahay waxaa layska dhigaa dugsiga in wax la siinayo dugsiyadan noo tiriya xoogaa waxaan gegeynaynaayaa la leeyahay xaqiiqduna waxay tahay inta dugsiyey furan inta loox lagu dhigto inta aan loox lagu dhiganin inta macallinkiisu ilmaha uu qur-aanka wax kale ugu daro oo yani waxaan ujeedaa dahaarada iyo axkaamtii yani fiqhigii iyo caqiidadii kutubta caqiidada iyo meelaha laga akriya macno gaaray u leeyihiin wahaakada yani waxaani waxay tahay cadow khudbadiisu ay ballaaran tahay dhaqaalana u haysto waay iyo dad habacsan oo aan war u haynin marka ilaahay ilaahay qur-aanka waa noo xifdiyey annagana allah nagu xifdiyo ayb waxyaabahaasna dad uun marka korka annaga nooga egaa loo soo diraa waxyaabahaas akhbaaraadkaasna iyo warbixinahaasna kuwaasaa gudbinaya marka qof yani islaam ku dhashay islaamkii ku dhex dhex joogo muslimaan ahay dhahaayo inuu qur-aanka lugooyadiisa dad kale kala shaqeeyo maxay noqonaya gaalnimoy noqonaya iska cad waayo aliimaanu bilqur'aan iyo qur-aanka lugooyadiisu waa isdiidayaan isma keenayaan ayb walaqad arsalnaa min qablika fii shiyaci اlawaliin walaqad wala wallaahi qad xaqiiqeehe arsalnaa waxaanu dirnay rusulan ey rusulan baan dirnay rususha oo min qablika adiga hortaa ahaayeen fii shiyaci اlawaliina koox yacnii kooxihii hore ummadihii hore dhexdoodaanu ku dirnay ayb wamaa yaأtiihim uma imaanayo min rasuulin ay rasuulun rasuul uma imaan uma imaanayo ilaa kaanuu waxay ahaayeen yastahzi-uuna inay ku jeesjeesaayeen bihi rasuulka inay ku jeesjeesaayeen walaqad wala wallaahi qad xaqiiqehe arsalnaa waxaanu dirnay ay rusulan rusul ayaan dirnay rususha oo min qablika adiga hortaa ahaayeen fii shiyacil awaliina ummadihii hore dhexdoodaanna ku dirnay marka fii shiyacil awaliina waa min idaafati اlmawsuufi ilaa sifatihi shiyacdaasoo alawaliina oo kaley ka dhigan tahay fii shiyaci اlawaliina fi yani macnuhu marka wuxuu yahay fii shiyaci اlawaliina ummadihii hore dhexdoodaanu ku dirnay basriyiinta ayaga waxay leeyihiin basriyiintaa taa ku socdaan fii shiyaci اlumami اlawaliin min idaafati shayi ilaa nafsihina waa la dhahaa ayb fii shiyaci اlumami اlawaliin waa marka kuwaa dhexdoodaanu ku dirnay wamaa yaأtiihim xikaayatu xaal oo maadi a waaya wamaa yaأtiihimta wamaa yaأtiihim uma imaanaynin waay min rasuulin ay rasuulun rasuul uma imaanaynin ilaa kaanuu waxay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesaayeen haddii rasuul uu u yimaado ku jeesjeesi jireen waaxidi kitaabkiisa albasiid wuxuu leeyahay fii hadihi alaayati aayaddan daliilun ayaa ku sugan calaa ana kula waaxidin mid kastoo min arusuli rususha ka mid ah kaana mubtalan inuu ahaa mid lagu imtixaano bidaa'ifatin min almushrikiin koox mushrikiin unbaa lagu imtixaani jiray wamaa khalusat lirasuulin dacwatan min alistihzaa'i ayb watakaburi dacwo rasuul oo ka marnaatayna ma jirin oo ka nabad gashay istihzaa iyo takabur in lagu sameeyey waa dariiq marka waxay ahayd mar walbou ilaahay rasuul soo diro daa'ifa dadka ka midoo shar badan baa lagu salladi jiray oo ku jeesjeesto adiga marka waxba marka hasugin adiga laftaada marka haddaad xaq sheegaysid inaan marka lagugu jeesjeesin inaan wax lagu yeelin waaxidii marka kitaabka albasiid tafsiirkiisa basiidka saasuu yidhi qur-aanka aaya suurat اlancaamna waa kusoo marnay wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwa shayaadiina اlinsi waاljini yuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli guruura ayb ayb fii suurati اlfurqaanna waa ku jirtaa kadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwa min almujrimiin cadow markaa kuwaa mujrimiinta ka mid a yaa nebi walbaa ilaahay u yeeli jiray kadalika naslukuhu fii quluubi اlmujrimiina kadalika kaagaas oo kale sidaadaas alamru arrinku kadalika kaagaas oo kale waay nasluku waan qaadsiinaynaa hu istihzaaga jees jeeskaas fii quluubi اlmujrimiina mujrimiinta quluubtoodan qaadsiinaynaa laa yu'minuuna ma rumaynayaan bihi bilqur'aani ma rumaynayaan ama laa yu'minuuna ma rumaynayaanba maxaysan u rumaynaynin bihi bisababi اlistihzaa'i jeesjeeskaa dartiis ayaynan u rumaynayninba iimaan aan looga helaynin waqad khalad way tagtay sunnatu اlawaliina ummadihii hore sunnadoodiina way tagtay oo kuwaas jeesjeeso inuu ilaahay ciqaabo sidaasay ku tagtay kadalika alamru arrinku kadalika kaagaas oo kale waay waa sidaa la tilmaamayo nasluku waan qaadsiinaynaa hu istihzaaga nasluku marka damiirka nasluku huda istihzaagaa loo celinaa ilaa kaanuu bihi yastahzi-uun nasluku listihzaa'a iyo watakabura jeesjeeska iyo isla weyninkan qaadsiinaynaa fii quluubi اlmujrimiina mujrimiinta quluubtoodan qaadsiinaynaa macnaha waan dhex gelinaynaa markaasay takaburka iyo jeesjeeskaas bay cabayaan ayb asalku idkhaalu shayi fi shay shay shay la dhex geliyo marka mujrimiinta quluubtooda waxaanu dhex gelinaynaa istihzaagaas ilaa quluub xun waaye laa yu'minuuna ma rumaynayaan bihi bihi bilqur'aani damiirka waxaa loo celin karaa qur-aanka waa loo celiyey bihi bilqur'aani waa loo celiyey ama laa yu'minuuna ma rumaynayaanba maxaysan u rumaynaynin bihi bisababi listihzaa'i jees jeeskaas ay ku jiraan dartiis baynan u rumayneynin waqad khalad waxaa tegay sunnatu اlawaliina ummadihii hore sunnooyinkoodii dhacdooyinkoodii lagu halaagayna way tagtay laakiin waxba ku qaadan maayaan walow fataxnaa calayhim baaba min aلsamaaءi fadalluu fiihi yacrujuun madax adeegooda halkan laga hadlaa walow haddii fataxnaa aan furno aan furi lahayn calayhim ay lahum iyaga aan u furi lahayn baaban irid min asamaa'i irid min asamaa'i samada xaggeeda aan uga furi lahayn ama min asamaa'i baabka oo min asamaa'i samada ka mid ah irid iridaha samada ka mid ah haddaan u furi lahayn fadalluu markaa ay ahaadaan fadalluu ay ahaadaan yacrujuuna inay fuulayaan fiihi albaabka ay fuulayaan ayb oo baabkaasi marka ay fuulayaan laqaaluu waxay dhihi lahaayeen inamaa wax kale ma ahane sukirad waa la xiray absaarunaa aragyadeennii indheheennii baa la xiray bal ee naxnu annagu qowmun qolo ayaan nahay masxuuruuna la sixraayo qolo la sixray baan nahay saa unbay dhihi lahaayeen walow haddii fataxnaa aan furi lahayn calayhim lababa waa ku bannaanta calayhim ay calaa qurayshin mushrikiin quraysh korkooda haddaanu ka furi lahayn baaban irid iridda oo min asamaa'i samada ka mid ah ama samada xaggeeda ka ahaatay ama min asamaa'i samada xaggeeda aan ka furi lahayn ayb oo fadalluu markaa ay ahaadaan yacrujuuna fiihi inay fuulayaan albaabkaas yacni mucjiso weyn waayo sooma samadii in inta loo furo sallaan ama jaranjaro loo soo dejiyo ay ka fuulaanoy sidaasi marka ay samadii albaab inta looga furo ay ku fuulaan xataa sidaa haddii loo sameeyo ma hoggaansami lahayn mucjizana uma arki lahaynoo waxay dhihi lahaayeen may indheheennaa la sixray indhasarcaad waayo waxaan saa unbay dhihi lahayen walow fataxnaa calayhim ay cala aladiina yaquuluuna kuwa dhahaya waay low maa ta'tiinaa bilmalaa'ikati maad malaa'ig noo keentay baaban haddaan u furi lahayn korkooda uga furi lahayn mina samaay samada xaggeeda aan uga furi lahayn fadalluu ay ahaadaan yacrujuuna fiihi inay fuulayaan ama in la yidhaha fadalluu fadallat ilmalaa'ikatu malaa'igtu ay ahaato yacrujuuna fiihaa inay fuulayaan wahum yarawnahaa cayaanan ayaguna ay toosba u arkayaan qowl akariinna kaas waa uu leeyahay baqawi marka fadalluu waawga ku jiro malaa'igtaaba laga wadaa fadalluu malaa'igtu ay ahaadaan yacrujuuna fiihi albaabkaas inay samada ka fuulayaan kuwaana ay u jeedaan ma rumayn lahayn xasanulbasri isaga wuxuu leeyahay fadalla haa-ulaa'i alkufaaru yacrujuuna fiiha ay yascaduuna haday gaaladan albaab inta loo furo albaabkaas ay ka fuulaan oo samada ka aadaan laqaaluu waxay dhihi lahaayeen un inamaa sukirad marka wal awalu asaxu buuna yidhi baqawi tan hore oo malaa'igta in fadallooda ay tahay ayb ibnu kaiirna qowlulxasan ayuu cuskaday ayb ibnu caiyana sidoo kale tafsiirkiisa almuxarar lwajiiz laqaaluu waxay dhihi lahaayeen inamaa wax kale ma ahne sukirad waa la xiray aslu sakri waa sadul yacni waa sadiga xiritaanka meesha marka yacni duleesho in la owdo la xiro owditaanka marka waxay leeyihin laqaaluu waxay dhihi lahaayeen inamaa wax kale ma ahne sukirad waa la owday oo waa la daboolay absaarunaa aragyadeennaa la daboolay bal e iskaba dhaafa naxnu anagu qowmun qolaan nahay masxuuruuna la sixray sixir baanu lagu sameeyey waana la falay saasay dhihi lahaayeen marka madax adeegoodana waa kaas haddaad malaa'ig u keentana kumaysan rumeeyeen marka ninkii wax ninkii xujadaada cad arki waayey inuu dhegaysto caynul ictibaar ku fiiriyo qalbigiisa ka daadejiyo sameey waaye waxa uu dalbanayo inaad u keento kugu rumayn maayo waa uun kugu waa jikaar iyo mucaanado iyo macangegnimo unbeso walaqad jacalnaa fi الsamaaءi buruuja wazayannaaha lilnaadiriin walaqad wala wallaahi qad xaqiiqa ahe jacalnaa waxaanu ka yeelnay fi samaa'i samada dhexdeeda jacalnaa waxaanu yeelnay dhe fi samaa'i samada dhexdeeda buruujan baan yeelnay xidigo waaweyn wazayannaa waanu qurxinay haa samadii baan qurxinay lilnaadiriinaan u qurxinay kuwa fiirinayaan u qurxinay dadka samada fiirinayo eegayana waanu u qurxinay qorax bil xidigo ayaa lagu qurxiyey waay samada walaqad wala wallaahi qad xaqiiqae jacalnaa waxaanu yacni yeelnay fi samaa'i samada dhexdeeda waxaan ku abuurnay jacala bimacnaa khalaqa samada dhexdeeda waxaanu ku abuurnay buruujan xidigo waaweyn ayaan ku abuurnay buruujta waxaa kaloo laga wadaa almanaasil alatii tanziluha ashamsu walqamaru walkawaakibu asayaara ayb waa meelaha ay dege qoraxdu meeshay degeyso dayaxu meeshuu dego meerayaasha meesha ay degaan meerayaasha marka waa labiiyo toban burji alxamal athawr aljawza asaraطaan alasad asumbula almiisaan caqrab qaws jadi dallu xoot carabta saasay dhihi jireen ayb adu un meerayaalkaas marka waay wazayannaa waanu qurxinay haa samadii linaadiriinaan u qurxinay kuwa fiirinaya manaasishaas marka sidaas u kala sheeg sheegay wazayannaa waanu qurxinay haa samadii linaadiriinaan u qurxinay kuwa fiirinaya haddaad samadan habeen yacni daruur iyo aynan jirin caad uusan jirin aada fiiriso bishiiaa bishii aada aragto iftiinkeeda xidigaha siday ugu qurxan yihiin aada aragto yacni waad la cajaa-ibaysaa sancadaas iyo quruxdaas iyo samada loo lagu qurxay waxafidnaa waan ilaalinay haa samadii baan ilaalinay min kulli shaydaanin baan ka ilaalinay shaydaan dhammaantiis shaydaanka oo rajiimin la fogeeyey ilaa man laakiin lagu noqoye man axadkii istaraqa soo xaday assamca maqalka kan soo xaday khatafahu xidigahaasaa dafayo waa waa yani xidiga waa khatafahu dha wou soo dafayaa warka warkiibuu soo dafaa cafwan fa atbaca waxaa haleelaya hu isaga shihaabun dhimbil ayaa haleelaysa mubiinun cad biriq ama dhimbil ama xidig baa lagu soo tuurayaa wuu haleelaa markaasna waxafidnaa waan ilaalinay haa samadii baan ilaalinay min kulli shaydaanin baan ka ilaalinay shaydaan kastaanu ka ilaalinay kaas oo rajiimin marjuumin la rajmiyo la lacnaday la fogeeyey ilaa man laakiin man istidnuhu munqaic laakiin man istaraqa qofkii soo xaday assamca maqalka khatafahu waa soo dafayaa waxaa laga xukumaayo samada waxyaabo kamidou dafid kusoo maqlaa xigmuuna ilaahay ka leeyaho waa ka owdi karaa alleh laakiin dadkaa dadaa waxbaa lagu fid dadaa lagu fidnaynaa lagu kala saaraan kaasi isagu marka waa soo dafaa waa haddaan marka ku macno aan istidnihi ka dhigno munqaic mutasilna waa ku bannaanyah oo waxafidnaahaa min kulli shaydaanin rajiim inaan ka ilaalinay ilaa man maahani axad istaraqa soo xaday asamca maqalka kan soo xadaaya maahani fa atbaca waxaa raacaya oo haleelaya hu isaga kaasi shihaabun dhimbil mubiinun cad asagana taasaa haleelayso marka mararka qaar waxaa dhacaysa waa iskorkorayeen shayaadiintu xadiidkii bukhaari ku jiray siduu ahaa sidaasoo kale weliba sufyaan bnu cuyayna u mihaali saas isku korayaan si toos oo saana ma isku fuulayaan waayo waxay ka cabsanayeen kan kore hadday wax ku soo dhacaan kulligood waa isla baaba-ahayaan laakiin saan tabdiid uma badada yaddahu saasaa ku jirta xadiidka marka sidaas isku fuulayaan saas marka kelmadda marka ay soo midka ugu koreeyo uu soo maqlo samada laga xukumaayo ka kalow kusoo tuuraa kan ka hooseya kusoo tuuraa waxaa dhacda marka in dhimbisha ay ku dhacdo isagoon dhulka soo gaarsiinin mararka qaarna waxaa laga yaabaa in warkii uu ka kale ku tuuro ka kale kusii tuuro kan marka soo maqlay dhimbisha inay ku dhacdo isagoo laakiin gudbiyey warkii waa gudbinaa marka waxay u gudbinayaan kuwa dhulka joogo saaxirooleyaalka iyo kuwa faalka dhiga iyo caraafiinta iyo kuwa wax maqanaan sheegnaa dhaho iyo ayay dhegtooda ku afuufayaan waa halkii shay ee samada laga soo maqlay sagaashan sagaal beenay ku darsanayaan kuwaasna dadka marka caqliyaridooda iyo yacni khuraafaadka say ugu nugul yihiin dadkan halkii run sagaashan iyo sagaalka been ma fiirinayan halka run ay fiirinayaan war maxaad ugu kabiixan tahay qofkan ood ninkan ugu socotaa wuxuu ku leeyahay soo ma ogid mar inuu saas sheegay runna ay noqotay mar taas marka markaas taasuu daba taaganya sagaashan iyo sagaalka beenna ma arkaayo ta kale wuxuunan ninkan foolxumada iyo qaabdarada iyo diin xumada iyo fakriga ka muuqdo hadduu wax yahay isagaa wax iska dhigi lahaa ma isdhahayaan dadka taas macnahaas marka sidaas waa ilaa man istaraqa samca aayaddan sheekh maxamed اlamiini shanqiidi kitaabkiisa adwaa-ulbayaanka wuxuu ka qaatay berigii masaladii cirka ma la tegey mase ma la tegin ay socotay sideeda yani cirka nimahan korkan iyo ma ka hadlayn cirka ma la tegay samaawaadka toddobada samo wax ka midoo la koray ma jiraa oo la tegey sheekh maxamed alamiini shanqiidi waa diiday ma jirto yidhi aayadahanuuna xujo ka dhigtay waxafidnaahaa min kuli shayطaani rajiim waab shayaadiinuu yihi kuwan gaalada ahayd see samada loogu ogolaana waxa laga ilaalinayaba waaba ayaga lanna shayaaiin اlinsi waاljini labadaba shayaaiin taas qodob waay suuratu saadna aayadda ku jirto jundu maa hunaalika mahzuumu min alaxzaab samada in la ilaaliyo malaa'ig ilaahay uu ku ilaalinayo yuu tilmaamay wuxuu kaloo kusii xoojiyey nebiga markii la dheelminayo isagoo nebiyullaahi moxamed ah cid ka khayr badan aysan jirin jibriilna oo wado marku garaacaba samo walbaa yaa waayaa la dhahayo jibriil yaa kula jiro moxamed awa ursila ma lasoo diray haa markaasaa laga furayay marxaban la dhahaya haddii marka nebiyullaahi moxamed sida alla lahay nin iska deeqdeeq yani iska ordayo oo aan ilaahayna yani aqoonin rabbi ku kufriyey ma tegi karo yihi meeshaas aayadda iyo dalaalada ou keenayna dalaalo xoog badan qaaraa marka waxay yihahdeen waa la tegi karaa yaa macshara اljini walinsi in istadactum an tanfuduu min aqdaari الsamaawaati waاlardi faاnfuduu laa tanfuduuna ilaa bisuldaanina layiriy leeyihi suldaankana cilmiyaa laga wadaa waxaas wax jira maaha tafsiir oo iska hawo iskaga dhisan waay manaa waxay tahay ilaahay kama faka kartaan waaye ilaa bisulaanin quwadaasna ilaahay maba idin siinin waa idinka taas macnaheed suurat raxmaanna waa ugu tegi doona arrintaas badownimo miyaa marka dadka iskoolaadkana loogu dhigay dabcan annaga waa la tegey eygii laykaa tegey hulanaa tegey yani dayaxgacmeedka ugu horreeyey raashkaa diray maraykankaa tegey meel waa waxyaabo badanoo waxaa jiro lagu dhigto juqraafiga iyo lagu dhigto taariikhaha iyo qofku hadduu waxyaabahaas yidhaahdo wax jira maahan badownimo lemaa laysaga nisbeyna laysaga dhejinaan adigu haddaadan qur-aanka macaanideeda laftirkaaga aadan dhuuxin oodan fahmin soo adiga inaad badow lagu dhaho ma astaahishid marka qofkii qur-aanka macaanidiisii ku hadlayaa badow lagu tilmaamaa waxaan aan la hubin na waxaa lagu sheegaa ta kale waxaan waa waxbaa lasoo sawiray meesha lasoo sawiray yaa xaqiiji kara inay samo tahay inaynan ahayn dadkan loo keenaayo adig waxaad magaaladan xamaroo taqaano haddii sawirkeeda lagu keeno nin dhex taagan waad sheegi kartaa meeshaan meelhbila meeshaan meel waad dhihi kartaa laakiin samadan lasoo masawiraayo annaga ma naqaano qofka hadduu ku yidhaha marka samaan tegey yacni salban waij yacni in laga aqbalo maaha in la yacni waa iska saxan tahay oo musallam a meeshii ma imaa karta zid calaa daalika hadda wakhtiyadan dambe cirbixiyeennada iyo hay-adaha ugu waaweyn hadda maraykanka naasa iyo waxay sheegayaan baqaarkooda waxay qoreen cirka inaan la teginba ayagii waa ku muransan yihiin idan marka hadday ayagiiba dood ka qabaan dadkii marka dhahayey sheekh maxamed alamiini shanqiidi markuu qoray arrintan wadaadkan waxaas ma yaqaanay dheh waxama oga sheekh maxamed alamiini shanqiidi ninda zamankan qof qur-aanka siduu u fahamsanaay u fahamsanaay lama arkin intaan ognahay adwaa-ulbayaanka iyoiyo alcadbu namiirka aana cilmigiisa jazaalada ku jirta kutusayn haddaa marka qaar waa kuwa marka berigaa waxay yidhaahdeen waxaan wadaadkan ma yaqaano kuwiia hadda markay arkeen waxaan doodan arrintan haddana nimankii waa tagnay dhahay ay ka keeneen candhuuftooday dib u laqeen marka marka dhallinyaradan iyo dadkan xoogaha iskoolaadka ama jaamacaad ka dhigto mas'alo diiniya marka laga hadlayo wadaadadan ma yaqaano iska dhahayo meeshaanta ah qofkan waayo aragnimona kuma dhamid cilmina kuma dhamid iskoolkana waa lagula bartay iyo jaamacadaha aad ka hadlaysa maanta marka yani inaad qof iska tiraa waxaas muxuu ka fahmaa adiga maxaad ka fahmayaan kuwa dhahaya qaarkood ayaga maxay ka fahmayaan luqadii lagu fahmi lahay waxaas ma yaqaanaan waa laga badiyaa waayo aragnimadii male akris badan iyo buxuud male diintiina axkaamteediina waa nin ka yaqaano oo wuxuu leeyahay saas waayo waxaan la yaabay kuwo qofka wejigiisay fiirinayaan wejigay ka cabirayaan odayga sidaan u eg muxuu ka yaqaanaa waxaasay ku leeyihin war adiga soo fudeed maaha arrintaas nacam oday aadan aqoonin wuxuu bartay iyo waxa uu iyo magaalada waktiguu joogay iyo waxa uu kusoo dhaqmay aadan ogeyn war wiilow adigu ma xoogaa shilimaadka aada helaysa haddii la yidhaah waxaan iska fiiri xalaal maahan haddii la dhaho ma dadkaad caynaysaan waxay ahayd inaad tiraa waa xalaal kana igu daliila waxa keen usluub niqaash wax la fahmaayo waxyaabaha noocaas cid cid wax uga joojinaysa male qofkii yani caayada waxaa la yidhaahdaa qofaan awoodin ma leh laakiin baxhiga cilmiga qof kasta ma awoodo ninkii ilaahay cilmi baray unbaa awoodaya waxaan ku keenay marka waxyaabo badanoo noocaasoo waxaa jiro awal wahlaba qofka oo iska ridayo un war soomaaliguna war la tuuro waa u badannahay war layska tuuro maxaa ka dhalanaya iyo xaqiiq ma ku taagan tahay iyo ma sameyna anaka iyo inuu niyadaada ka warramo laba shay waxaan ma yaqaano inuu dhaho iyo inuu niyadaada ka warramo waxaase ka dambeeyo iyo inuu yidhaahda aayaddan calaa kullin macnahaasuu ka qaatay sheekh maxamed ilamiin shanqiidi adwaaulbayaankana oo ku faahfaahiyey waalarda madadnaahaa wamadadnaa waan taagnay alarda dhulkii baan taagnay madadnaa waanu taagnay haa dhulkii wa alqaynaa waxaanu ku ridnay fiihaa ardadii korkeeda waxaan ku tuurnay rawaasiya kuwo qotomo buuro waaweyn oo dhulka ku qotomo waambatnaa waxaanu soo dhalinay fiihaa filjibaali buuraha dhexdooda min kulli shay-in shay dhammaantiis yacni wax ka mid ah min kulli shay-in shay dhammaantiisa shay-an shay dhammaantii baan shay shay-an baanu kaga kadha ka soo dhalinay shayga oo mawsuunin muqadarin la qadaroo la jaangooyey dhulkiibaa haddana lasoo galay awal kor cirkiibaa nala nala milicsiiyey haddana dhulkaan nala milicsiina wamadadnaa waanu taagnay alarda dhulkii baan taagnay madadnaa waanu fidinay haa dhulkii baan fidinay oon taagnay dhulkii waa fidinay waa macnaha waa wa alqaynaa waxaanu ku ridnay fiihaa dhulkii korkiisa waxaanu ku ridnay rawaasiya buuro qotomo ayaanu ku ridnay wa ambatnaa waxaanu ka soo dhalinay fiihaa filjibaali waa loo celi karaa fiihaa fil ardi dhulka waxaan ka soo dhalinayna waa la dhihi karaa buuruhuna waxaa ka dhashaan dhulkuna waxaa ka soo dhashaan ayb min kulli shay-in shay dhammaantii wax ka mida shay kasta wax ka midaan ka soo dhalinay kaas oo mawsuunin muqadarin la qadaroo la tiriyey ayaanu ka soo dhalinay dhulkii buurahana hadda waxaa laga soo dhaliyaa dahabka iyo fidada iyo birta iyo naxaasta kabarka iyo waxyaabahaas oo dhan buuraha laga qodaa shamiintada kuxliga waxyaabahan indhaha lagu qurxiyo indha kuusha iyo buuraha laga soo jebiyaa waxyaabahaasa ilaahay buuraha ka dhaliya cilmi dhan waaye marka dhulka iyo buuraha iyo waxa ku jira geologigu waa cilmi dhan oo waxa waaye qofku haddii de qur-aankuna siduu uga hadlaayo marku qofku fahmo cilmigaasna uu aqoon u leeyahay wax badan baa dad badanna waa ku islaameenba wajacalnaa lakum wajacalnaa waxaanu idin yeelnay lakum idinka waxaanu idin yeelnay fiihaa dhulka korkiisa waxaanu idinkaga yeelnay macaayisha nolol ayaanu dhulka dushiisa idin yeelnay iyo waman ayaanu idin yeelnay lastum idinku aydnan ahayn biraasiqiina lahu kuwii arsuqayo wajacalnaa waxaanu idin yeelnay lakum idinka fiihaa fil ardi dhulka dhexdiisa ama arda dhulka korkeeda macaayisha nololaan idinkaga sameynay jamcu maciishatin waay waxaad cuntaan waxaad cabtaan dharaad xirataan waxaad ku noolaataan waxaas oo dhan wamanna waa idin yeelnay manta waxay ku cadfan tahay macaayisha wajacalnaa lakum fiiha macaayisha waman ay wamaana waa idin yeelnay man bimacnaa maaw wamaana waa idin yeelnay lastum idinku aydnan ahayn biraasiqiina lahu kuwii arsuqo mankaas maxaa laga wadaa marka xoolaha min adawaabi walancaami waay xoolahan aada dhaqanaysaan lo-da geela arigan aada dhaqanaysaan idinkaan idin yeelnay idinkana ma arsuqdaan ilaahay baa arsuqo waayo xoolaha geedahay daaqayaan roobka biyihiisay cabayaan wahaa kada ayb kuwan hadda laynaya geela ayaga maa geela arsuqayan biyow dhammaynaya bay ku leeyiin biyaha ayaga maa iska le biyaha balfeeri biyaha ilaahayaa siiyey ayaga haddii biyaha alla uu ku cariiriyo waa laanayaan soo maha لأn ilaahay wuxuu le qul ara'aytum in asbaxa maa'ukum gawra faman yأtiikum bimaaءin maciin biyaha laab laguma sameeyo kiimika laysku dardaray oo biyo lagu samaystaa ma leh kuwan roobku hadday baab yani roob hadduunan di'in ceelasha saameyn ay ku yeelanayaan roobka waa gurayaan webiyada sidoo kale waa waxaan aada u diideyso geela iga dhammaysana aa leedahay adiga maa iska le hadii adiga lagu lagaa ceshta ka waran lagaa xirta maxaad isku teri kartaan marka wax caqli ku socdana maaha laakiin waxaa la yaab le waxa ayagu ay sameeyaan wax fiican waay intaan wax ku dhow hadday sameeyaan ummadahan duniyada saddexaad ay ku tilmaamayaan waxaa laga soo saaraa resolution oo u n kaa laga soo saara waxaa laleeyahy xayawaanaa la dhammaynaa xayawaanaa la dabar gooynaa aahaaraa la dabar gooynaa halaga arrintan ha laga hortagaa la leeyahay marka adduunyo nin daalim ah oo dulmi ku socda sidoo rabo uu ka yee uu ka yeelayo waayo laakiin caqligaaga yaysan gelin adeeg waxaas naam annago adda caqligeenna haddaan ilaalino nasiibaan joognaa naam lean in badanoo naga mida caqligoodiiba ma si si fiican mau fakerayo naam marka alla wuxuu leeyahay wuxuu idiin yeelay xayawaan iyo xoolo waman wamaa waman ay wamaabu alla idiin yeelay lastum idinku aydnan ahayn biraasiqiina lahu kuwii arsuqayo waana dheefsanaysaan idinkana ma arsuqdaan oo allah arsuqo wain min shayin ilaa cindanaa khazaa'inuhu wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum wain min shayin wamaa min shayin shay ma ahaanin ilaa cindanaa agteenna ilaa haddii uu ahaadaba cindanaa agteenna ayaa khazaa'inuhu ou ahaaday khasnadihiisu agteennay ahaadeen wamaa nunazilu ma dejinayno hu shaygaa ma dejinayno ma dejinno ilaa biqadarin baan ku dejinaynaa qadar qadarka oo macluumin la yaqaano la garanayo wain min shayin wamaa min shayin shay ma ahanin ilaa cindanaa agteenna xaal ilaa cindanaa agteenna khazaa'inuhu unbaa ah khasnadihiisu agteenna unbay ahaadeenoo annagaa khasnadihiisa hayno wamaa nunazilu ma soo daadejinayno hu shayga shay kastaa ilaa biqadarin unbaan ka soo dejinaynaa qadarka oo macluumin la yaqaano xad macluum dhibicda roobka marka waa tirsan tahay nin ku darso kara male nin iska yaray karana male wa arsalna ariyaaxa lawaaqixa wa arsalnaa waxaanu dirnay alriyaaxa dabaylihii baanu soo dirnay lawaaqixa mulaqixaatin xaal ay yihiin kuwii bacriminayo iyagoo wax bacriminayo oo dabayluhu bacriminta geedaha si miro badan geedkii ugu rarmo ugu dhasho ugu dhalo dabayluhu marka bacriminta ay ka qeyb qaataan polenka kanuu kasoo qaada labka ah dhadigow saaraa marka ama shinidaa kasoo qaadayso ama dabaylaha kasoo qaadaya dabayshaa ka qaadayso biologiga waa lagu dhigtaa dadka botaniga bartana culumtan dhirta nabaataadka oo botaniga dadka bartana da-aadii bu u yaqaanaan wax badan inaga kama naqaano wa arsalnaa waxaanu dirnay alriyaaxa dabaylihii baan dirnay lawaaqixa mulaqixaatin xaal ay yihiin iyaga oo yacni kuwo wax bacriminaya ah ama lawaaqixa laaqixaatin xaal ay yihiin kuwo bacrimisan marka macnaheedu wuxuu noqonayaa iyagaa riman dabaylihii marka waa riman yihiinoo waxay wadaan oy kaxaynayaan daruurtii roobka ku cuslayd markaasay meeshii geynayeen marka haddii la yidhaha mulaqixaatin de liannahaa talqaxu lashjaar geedahay bacriminaysaa faanzalnaa waxaanu dejinnay min asamaa'i samada xaggeeda maa-an biyaanu kasoo dejinnay faasqaynaakum waa idinku waraabinay hu biyihii baanu idinku waraabinay wamaa antum idinku ma tihiin bikhaasiniina kuwii kay yacnii kaydsado lahu biyahaasi kuwii yacnii yacni haysto oo meel yacni inta gashtaan ku xirto oo iyagu markaa iskaga xirto ma tihiin idinka weyna ayb yacni almatara roobtu khas- roobka macnaha waxaa laga wadaa khasnadaheennu roobku ku jiraa laa fii khasaa'inikum idinka khasnadihiinna roobka kuma jiro biyaha roobka waa dhici kartaa inaad fuusto ka buuxsato ama aad baraag ka buuxsato waa iska dhici kartaa laakiin roobka aslan baraagtaada mau ka imaadaa roobka mase ilaahay xaggiisau ka imaadaa alla xaggiisau ka imaadaa ayb faanzalnaa waxaanu soo dejinnay min asamaai samada xaggeeda maa an biyaanu ka soo dejinnay faasqaynaakum waanu idin waraabinay hu biyihii baan idinku waraabinay waawdan lilishbaac unbaa loo keenay wamaa antum idinku ma tihiin bikhaasiniina kaydadka roobka bikhaasiniina kuwii kaydadkiisa haya lahu roobka kaydsadoo bakaarto oo roobabkiisa haya ma tihiin idinka rabbi unbay ubuu u buuxaa qasnadiisu ay buuxdaayo roobka hayo ayb wainaa lanaxnu nuxyi wanumiitu wanaxnu lwaariuun wainaa anaguna wainaa anagu lanaxnu annaga nuxyi waa noolaynaynaa wanumiitu waa dilaynaa nolol iyo geerina alla wuxuu leey annagaa bixino idinku haddaad haddaad idinka bixisaan ha dhimanin waa kaasaayn mulxidka adduunka ugu weyn waa dhimanan dhimashana ma rabo haddii asag ilaah uusan jirin iyousan isdilin marka iyounan dhimanin balaa ka hor tago ayb wainaa anaga wainaa anagu lanaxnu anaga nuxyi waa noolaynaynaa wanumiitu waa dilaynaa wanaxnu annaga ayaa alwaarihuuna kuwa dhaxlaya a dhulka kulli khalaa'iqdoo dhan waa dhimanayaan alla unbaa soo haray alla soo haray oo liman ilmulku lyowm waina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa huwa isagaa yaxshuruhum soo ururinaya dadka inahu rabbi xakiimun alla falsan waayo xikmad badan walaqad calimna lmustaqdimiina walawallaahi qad xaqiiqeeh calimnaa waanu ogaanay waanu ognaa almustaqdimiina kuwa hormaray minkum xaalay idinka idinka mid yihiin kuwa hormaraayo walaqad walawallaahi qad xaqiiqeeh calimnaa waan ogaanay almustakhiriina kuwa dib maraayo tafsiir badan baa ku jira araada bilmustaqdimiin waxaa laga wadaa alamwaat dadkii dhintay wa bilmustakhiriinana kuwa hadda nool waay kuwa dhintay iyo kuwa noolba ilaahay waa ogyahay shacabi wuxuu yidhi alawaliina kuwa dadkii hore iyo walaakhiriina kuwa dambe cikrima wuxuu yidhi almustaqdimuuna min khalqi illaahi walmustakhiriina man lam yakhluq illaah mustaqdimiinta waa kuwa alla abuuray kuwa mustakhiriintana waa kuwasan alla abuurin waxaa kaloo la yidhi almustaqdimuuna ummadihii hore waa almustakhiruunana ummatu moxamed waa ayb kuwa daacada ku hormaray waa la yidhi wاlmustakhiruuna kuwa daacada ka gaabiyeyna waa lagu fasiray waqiila waxaa la yidhi almustaqdimuuna fi الsufuufi fi salaati salaada kuwa safka ku hormaraya iyo kuwa ku gadaal maraya ilaahay waa ogyahay qaar baa marka waxay leeyihiin aayadda waxay ku soo degtayba waagii hore masaajidka nebiga dadka waaweynaa safan jiray raggaa safan jiray naaguhuna gadaalay ahaayeen wax sitaara iyo derbi iyo waxba uma dhexey jirin markii hore marka waxaa dhici jirta rag marka inay gadaal isu dhigaanoo safka gadaale inay intay ku tukadaan marka ay rukuucayaan oo kale marka ay yar fiirinayaan haweenka qaarna ay soo hormaraan oo markaas ay fiirinayaan haweenka gadaale gadaashooda ah xoogaa isha ku yar xadayaan kuwaas ilaahay waa ogyahay marka sidaas samaynayo kuwa gadaal maraayo iyo kuwa kuwa gadaal ismarinayo iyo kuwa hore maraayo ilaahay waa ogyahay sidaasna marka tafsiirada qaar ayaa sidaas ah waxna waa ku yimid marka bacd alaahaarna waa ku timid calaa kullin tafsiirka marka aaya macaanidaas oo dhan waa ku jiraan waina rabbaka rabbigaa huwa isagaa yaxshuruhum dadkii soo ururinaayo qiyaamihii jin iyo insiba waa soo ururinayaa inahu rabbi xakiimun alle xikmad badan waay caliimun ogaal badan waay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed